dadka reer kenya oo dhan ama waqooyiga bari ama garsa county ama dadka aniga aan ka imaaday ee labawooya ee boundariga soomaaliya wakhtigan oo siyaasad culus nagu soo haysa foodda ilaa nabadgelyada gacanta aad ku qabato waxba kuuma jiro horumar ma jiro bacmistir ma jiro wax alla wax la samayn karo maleh wax doorashoo la samayn karana maleh marka dadweynaha dhegaysanhaya waxaan ku boorin lahaa in ay dawladda la shaqeeyaan laamaha dawladdana waa inay shacbiga la shaqeeyaan shacbiga iyo laamaha dawladdana waa inay heshiis ahaadaan oo shacbiga kolkuu askarta arka uusa cararin ee uu xaggooda u soo cararo arrintaas ayaan aniga ugu baaqi lahaa sidaa haddii la yeelana nabadgelyo waa la heli dadyowga labada dhinac soomaaliya iyo kenyaba waan leeyahay wax alla wixii wanaagsan oo nabadgelyo ku samaysan waa inay arrintaa ayada nabadda ka qaataan ilaa xadka la furo oo gawaarida beecshirada xadka dheer leh ee ballaaran ee ka baxda gaarisa county laga soo bilaabo badda haddana ilaa wajeer ilaa mandheera isku xidhiirto ee waddanka soomaaliya iyo kenya ay saa iskugu furan yihiin ee habeen iyo maalinba baxmistirka sida caadigahayd uu u socdo ilaa la sharciyeeyo oo laga soo bilaabo mandheera ilaa raaskambooni meelaha xadka ee laiskaga gudbo dowladaha joogaan ee soomaaliya iyo kenya ilaa xadka ay wada furaan inta ay jiraan alaabta beecshirada ee xoogga badan ee duurka maraysa ee meelaha kastamka iyo immigreshonka ka wareegaysanayso arrintaas burcadda way jiri doontaa maxaa yeele waxa xagga degan waa soomaali waxa xagga deganna waa soomaali soomaalina inay qori qaadato oo ay hunguri iyo ruux wax u disho waa wax aadoo lagu ogyahay marka sidaan maqlahayey maalin dhoweyto intii dowladdan cusuban ee soomaaliya oo weli aan la dhisin maxaa yeele prime ministerka hata weli la magac qaadin in madaxweynaha markuu xagga degey waxyaalo badan oo waddanka kala furfuri doono oo xadkoo la furo iyo nabadgelyadaba ka mid eh inay labada madaxweyne ku wada hadleen rajo weynna aan qabno inuu xuduudka sidan ka nabad badnaan doono insha allah